magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qara jibinayeen laba boqol oo arday oo dhammaysatay barashada culumta caafimaadka islamarkaana ka aflaxday maxadka barashada culumta caafimaadka burco munaasabadday ardayda ku qari jibinayeen ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan hogaanka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo ardayda qaranjibisay faadimo cismaan axmed guddoomiyaha maxadka barashada culumta caafimaadka burco ayaa ka warbixisay ardayda qalinjibisay ardayda maanta halkan ku qalin leexsanaysa ama ku qalin jebinaysa waxaan idin leeyahay ardayda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaa ku soo biirteen oo ka mid noqoteen mas-uuliyiinta ee qaranka waxaan maanta halkan hambalyo uga jeedinaya ardayda muddo dheer oo canaan iyo maagis iyo toosin laydinku waday wuxuu ahaa waxaa ujeedada laga lahaa iyo waxaa jeedalka laydinku xaluujinayay inaa ajiefmentkiina maanta ah gaadhaan belina aad noqotaan qaar mas-uulah oo aweer ku ah ama u soo jeeda wax kasta oo ay qabanayaan waan ku han weynahay waanu idinku ducaynaynaa waanu ilaahay baanu ugu ballangalnay ilaahayna markhaati buu nooga yahay inaanaan waxba idinka hadrano waxa la wixii cilmi caafimaad ahaa heer internationalah inaad ka gaadheen cid kastoo adduunka joogtana brofeshankiina aad kula tartamaysaan sidii kuwa idinka horreeyeyba ugu tartameen waan idiin hambalyeynaya intaa haddaan hambalyada iyo salaanta kaga baxo haddaan dib ugu yaro noqdo bara garoonka iyo iskuulka ama collejkan collejka waxaa la aasaasay labadii kun iyo shantii xilligaa oo maxay ahayday kaadarka caafimaadka hadday neersa yihiin iyo hadday midwayf yihiinba faraku-tiris ay noqdeen kadib markii laga soo doogay dagaaladii waddanka ka dhacay iyo burburkii ka dhacay
qaar ka mid a xubnaha ka qaybgali munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay iyo maamulka maxadka si karaamo iyo milgale ayaanu ugu mahad celinaynaa maamulaha maxadka caafimaadka markhaati iyo marag waxaa ugu filan tiimamka ardayda ah ee halkan fadhiya oo qaarkood ay u tartameen shaqooyinka ugu sarreeya dalka oo ay ku guulaysteen hormuudna ay ka yihiin qaybo badanoo halka jooga aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa abid sharaf kusiin oo abaal san mudo ururka neersinka iyo mulusooyinka somalilan ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa neersiska iyo mulusooyinka maanta halkan isugu yimid ee loo agaasimay xafladan aadka iyo aadka u quruxda badan leh waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo hambalyo
macallimiintii isku hawshay iyo waalidiintii la garab taagnay dhaqaalaha ardaydan midhahan inoo soo go-ay maanta iyagoo isugu jira qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin nerson degree mwefery degree top up iyo basig waxaan u ducaynaynaa ardayda hablaha ee inamada leh ee aqoonta lagu diyaariyey runtii aqoon wadata khibraddeedii iyo bracticalkeedii oo maxadkan yahay maxadka keliya burco ku yaala ee arday la siiya
ardayda munaasabada qarijibinta loogu qabtay magaalada burco ayaa noqonaya dufcaddii afar iyo tobanaad ee ka qarijibiso maxadka barashada culumta caafimaadka burco taniyo markii la asaasay